wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshayaasha lagu horumarinayo dhoofinta xoolaha ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maxjarka xoolaha ee degmada kismaayo ayaa waxauu ka mid yahay goobaha ugu waaweyn ee laga dhoofiyo xoolaha waxaana loo dhoofiya dalka dibaddiisa taas oo ay faa'iido weyn u noqotay ganacsatada ka beec mushjara xoolaha ee deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxauu ka warbixiyey qorshayaasha lagu horumarinayo dhoofinta xoolaha ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland qorshayaasha kale wasaaraddu ay wado waxaa ka mid ah maadaama maxjarka uu adeegyo badan u bixin doono in beero waaweyn oo maxjarka u adeega keliya aan samayn doono insha allah qorshayaashaasna waa guddoomiyahan waa ka wada hadalnay wasaaradduna qorshayaashaas way wadaa waxaa naga go-an mar kastaba dadka soomaaliyeed ee xooladeyda ah in xoolahooda ay suuq u helaan say ugu faa'iidaysan lahayn khayraadka oo dhaymanka madow aan dhahno oo xoolaha oon laga faa'iidaysan run ahaantii waxaan rabnaa mustaqbalka dhow xoolaha ayagoo gowracaan in la dhoofiyo maqaarkii sidoo kale in la dhoofiyo dheefta ka soo baxda waxyaabaha la yidhahda byproductiga xoolaha in xoogga la saaro dadkeena say ugu faa'iidaysan lahayeen waddankan aad u jeedaan runtii shaqo la-aan badan baa ka jirta laakiin haddii xoolaha keliya iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin laga faa'iidaysto waxaan aaminsannahay in dadkan soomaaliyeed ee shaqo abuur fiican ay u noqon karto qof kastoo soomaaliyana ka faa'iidaysan karo sababtoo ah qofka soomaaliga waxyaabaha noloshiisa ay ku tirsan tahay xoolaha ugu horeeya waxaana leedahay qofka soomaaliga wuxuu ku nooleeya waa cadi caano inta bana wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka mas-uula sidaa daraaddeed wasaaraddu waa hooyada wasaaradaha kale waxaan dhihi karnaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa waa hooyada wasaaradaha kale ee dalka ka jira sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay in xoogga la saaro waxaan rabnaa insha allah qorshayaal cadcad inaan la nimaano aan ugu faa'iideyno dadkeena iyo xoolaheena inaan ka faa'iidaysano oo dadkeena soomaaliyeed oo tahriibayo dhallinyarada shaqola'aanta ah iyo duruufaha waddanka ku xeeran waxaan rabnaa inaan baaq guud ugu jeedino hay-adaha in wasaaradda xanaanada xoolaha mandatekeeda waxyaabaha la xiriira runtii waxyaabo badan shaqo abuur lagu samayn karo maxjarka oo kale hadda waxyaabo badan baahiyo badan baa ka jirta mararka qaarkood in dad soomaaliyeed oo tiro badan hadda guddoomiyaha maxjarka wuxuu ii sheegay ilaa kun qof inay ku jiraan oo ka adeeganayaan oo shaqo abuur u tahay inta xoolahan ay shaqaynayaan